بsم الlh الرحمن الرحيم الحمdu لله رب العاalمين وصلى الله وsلم وbارك على نبيinا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين qال رضي الله عنه أرجو وآmل أn تدنو مودتها وma إخاaل لديna mنki تنويل أمست سعاad بأرض lا يبلغها إلا العتاaq النجيبات المراسيل وma يبلغها إلا عذاaفرة فيها على الأين إرقاal وتبغيل من كل النضاحة الذفرى إذا عرقت عرضتها طاamس الأعلاam مجهuل wuxuu yihi كacب رadي الله عanه أrjوu waxaan rajaynaya وآamulu oo aan yadadiilaynaya waxaan rajaynaya oon rajo ka qabaa أn tdnuwa inay soo dhowaato mawadatuhaa sucaad jacaylkeedii wamaa ikhaalu ma u malaynayo ladaynaa ay cindanaa agteenna inuu ahaado tanwiilun ay cadaa'un siismo oo minkii adiga xaggaaga ka ahaatay sucaadi ayaduu la khitaabaya minkii amsad sucaadu sucaad waxay ahaatay buu yidhi biardin dhul laa yuballiquhaa uusan gaarsiinayn ila alcitaaqu najiibaatu lmaraasiilu ila alcitaaqu ilaa geela asalkiisu wanaagsan yahay annajiibaatu ayadana waxaa lagu fasiray alqawiya yacnii xoogga leh almaraasiilu ee orodka badan mooye cid kaloo gaarsiinaysa ma lahan yacnii sucaad waxay ahaatay dhul uusan gaaraynin ilaa geela sifaadka ale mooyaane wamaa yuballiquhaa ardu sucaad ma gaadha yacnii ma gaarsiinayo oo ku gaarsiimaayo ilaa cudaafiratun ilaa hal adag mooyaane fiihaa wa fii bacdi nusakh lahaa waxay leedahay cala alayni tacabka iyo daalka dushii waxaa u sugnaaday irqaalun wa tabghiilu irqaalun socod dheereeya wa tabghiilun iyo socodkaa dheereeya mid ka hooseeya min kulli nadaaxati difraa neefkaas geela wuxuu ka soo jeedaa min kulli nadaaxati difraa hal kasta ama geel kasta nadaaxati difraa oo ay dhididayaan oo dhididka uu ka qulqulayo addifraa dhogaha hoostooda idaa carqad hadday dhidido curdatuhaa hamigeedu waxaa waaye daamisu laclaami mid calaamadaheedu ay tirtirsan yihiin macnaa waddooyin calaamadahooda iyo astaantooda ay la tirtiray majhuulun laga jaahil yahay ayaa hamigeedu yahay oo dhulka ama waddooyinka calaamadihii lagu yaqiinay ay baaba-een waa hala yaqaana ama waa hal taqaanoo toos ugu soconaysa meesha loo soconaysay garanaysaa meesha loo soconaya ayay taqaanaa xataa haddii ay tirtiran yihiin ama ay baaba-san yihiin calaamadihii wuxuu leeyahay kacab radia allaahu canh arjuu waxaan rajaynayaa wa aamulu amalku waa rajadii an tadnuwa inay soo dhowaato mawadatuhaa sucaad jacaylkeeda inuu soo dhowaado ayaan rajaynayaa markaasuu yidhi wamaa ikhaalu ladaynaa mana u malaynaya annaga agteenna minkii xaggaaga inuu ka ahaado tanwiilun ay cadaa'un siismo yacnii inaad waxna siiso siismada hadda halkan wuxuu ka wadaa alwaslu xiriirin ayuu ka wadaa alcataa kama wada hanti ay siinaysae wuxuu ula jeedaa xidhiirin beytka macnihiisu waxaa waaye sucaad maca itisaafiha biاljafaa ayadoo lala qabo inay ku sifowday biاljafaa wa ikhlaafi اlwacdi wa cadami اlwafaa'i biاlcahdi ayadoo lala qabo inay ku sifowday biاljafaa ad adeeg wa ikhlaafi اlwacdi iyo ballamahoo laga baxo wa cadami اlwafaa'i biاlcahdi iyo heshiisyada oon la ilaalin maca daalika ayadoo sifaadkaas xun ku sifowday wuxuu leeyahay laa aqtacu rajaa'a min mawadatiha ma goynaayo rajada aan ka qaba jacaylkeeda ayadoo waxaasoo sifaadoo xun leh haddana ka quusan maaya buu leeyahay oo laa aqtacu rajaa'a min mawadatiha walaa aayasu min wasliha mana ka quusanaayo inaan xiriiriyo xiriirkeeda ka quusan maayo bucdi iyo fogaanshaba ha ku sugnaato in la xiriiriyo maadaama ay sifaadka xun ku sifaysan tahay laakiin haddana wuxuu leeyahy maca daalika ka quusan maayo waxay yidhaahdeen culummadu markay abyaadan sharxayaan qasiidadan kacab waxay yidhaahdeen kacab markuu gabadhii sifaadkan ku soo sheegay oo sifaad fara badan oo qabiixaha liidata uu kusoo sifeeyey ayaa waxaa ka qaalib noqda bay yidhahdeen haddana maxabadii oo wuxuu soo xasuusanayaa jacaylkii uu haayay sucaad markuu maxabadii jacaylku ku soo dhaco waxaan sifaadahay liidatay lahayd waaba iska ilaabayaa oo jacaylkaa jiidanaya markaasaa markiiba waxaa soo gelaya rajo deg deg uu leeyahay arjuu wa aamulu an tadnu mawadatuha ayadoo maca sifaatiha alqabiixa ku sifaysan haddana waxaan rajaynayaa inay maxabadeedii jacaylkeedu soo dhowaado rajadaasaan weli qabaa buu leeyahay oo quusan ma dhankaasi macnaheedu waxaa waaye dhan markii laga fiiriyo waa quusan yahay waa quustay maxaa yeeley sifaadkaasi sifaad ma ahan qofka ku sifaysan qof la wadi kara ma aha wuxuu ku sifeeyey inaysan ballan lahayn qof aan ballan lahayn ma la aamini karaa lama aamini karo wuxuu ku sifeeyey inay been badan tahay heer wuxuu gaaray uu yidhaahdo dhiiggeedayba ku jirtaa dhiiggeeda lagu barxay qad siida min damiha fajcun wa walcun wa ikhlaafun wa tabdiilu waaba lagu beero le dhiiggay uga jirtaa dhiiggay uga jirtaa waa mubaalaqe ee ku xeeldheeraansho oo lagamaba saari karo wa ile wax dhiigga ku jira looma tegi karo waa wax qofka dheehay oo xididada ka maray oo si fiican u dhex galay meeshaas marka rajo badan ma taalo laakiin haddana maca daalika waxay yidhaahdaan xiriirka iyo jacaylku wuxuu keenayaa ayadoo haddana quus la joogo inaan haddana la quusan asagoo qofka rajo badan lahayn maxabadu markay qaalib ka tahay waxyaabo baciida ayuu iska rajaynaya waxyaabo baciidahoo fog ayuu iska rajaynaya oo waxay la mid tahay bay yidhaahdeen ama ay soo qaateen culimmadu beytkii ahaa qad yajmacu allahu shatiitayni bacdama yadunnaani kula danni anlaa talaaqiya qad yajmacu allahu shatiitayni bacdama qad yajmacu allahu shatiitayni bacdamaa yadunnaani kula danni anlaa talaaqiya qad yajmacu allaahu allah waxaa laga yaabaa inuu kulmiyo ashatiitayni labadii kala tagsanayd almutafariqayn bacdamaa yadunnaani markay malaynayaan kadib kula danni mala dhammaantii anlaa talaaqiya talaaqi iyo kulan inuusan jirin yacni labadii qof ee kala quusatay inay kulmeen inay kulmaan kala quusatay waxaa laga yaabaa in ilaahay kulmiyo subxaana wa tacaala bacdamaa yadunnaani kula danni anlaa talaaqiya markay malaynayeen kadib inaysan kulmaynin suuragalna ee uusan u ahayn inay kulmaan ayaa laga yaabaa haddana ilaahay inuu kulansiiyo waxay yidhahdeen marka waa min hada albaabo labadii qof ayagoo haddana kala fog quus kala jooga ayaa haddana waxaa laga yaabaa rajadu inaysan baabiyo inay is yidhaahdaan waxaa laga yaabaa in ilaahay quluubtiinu isku soo jiido o isku soo noqotaan waxaa laga yaabaa sifaadkii ay lahayd gabadhaasi inay ka zuusho macnaha saasuu leeyahay low anna mawcuudaha wuxuu yidhahda low annahaa sadaqat mawcuudaha aw low anna anusxa maqbuulu tarajigaas iyo tamanigaasi ou qaba kacad ayaa waxaa laga yaabaa inuu u suuro galo marka waxay yidhahdeen rajada uu sheegayo waa min hada albaab ilaa meesha rajo badani ma taalo waxaa kaloo suuragala bay yidhaahdeen markuu leeyahay aamulu arjuu wa aamulu an tadnuu mawadatuha inay ku dhacday calaa sabiili tacliili nafsi inay tahay calaa sabiili tacliili nafsi wa muraawaxatiha nafta oo la baxnaaninayo naftoo loo raaxaynayo xoogaa inuu iskugu sheekeeyo sidaas markuu leeyahay arjuu wa aamulu inuu naftiisa sidaa ku qancinayo si nafta uusan uga qaalib noqon ya'si iyo quusasho kay laa yaqlabu calayhi اlya's si ya'si iyo quusasho uusan uga qaalib noqon ayuu iskugu niyaddu isku dhisayaa wuxuu leeyahay arjuu wa aamulu waxaan rajaynayaa waa niyad dhiswa ilaa meesha xiriir badan ma yaal wa waxaa la soo arooriyey ishkaal waxaa la yidhi beytkan labadiisa shadri labada qayboodoo beytka ikhtilaafaa ka dhexeeya isma waafaqsanaa mar wuxuu leeyahay arjuu wa aamulu an tadnuu mawadatuha meeshaasi maxaa ku jira rajaa baa ku jirta markaasu wuxuu leeyahay ama uu ku sifeeyey inuu yidhaahday wamaa ikhaalu ladaynaa minki tanwiilu ikhaalu macneed waa maxay bimacnaa adunnuba yacni ma malaynayo agtaada wax xiriiraba inay yaallaan agtayda in xiriir aada isiinayso tanwiilka bimacnaa waa caaa caaagana waxaa laga wadaa wasliya xiriirin wamaa ikhaalu ma malaynaya ladaynaa ate agteenna inuu ahaaday minkii adiga xaggaaga tanwiilu ay caطaa'un wa huwa alwasl yacni xiriirin marka wuxuu leeyahy u malaymaayo agteenna inuu ahaaday xiriirin adiga xaggaaga ka yimi maba rajaynaayo hadda meeshaani muxuu anfiyey rajuu anfiyey xiriirkii ee rajada uu rajaynayay xiriirka waa anfiyey beydka horena qaybta horena muxuu ku sugay inay raja jirto ku sugay waxay dhahan meesha ikhtilaafaa ka jira ma rajaynaya iyo waa rajaynaya fii mowdicin waaxid waxay idhahdeen maxaa jira xaggee cilladu ka jirtaa waxay idhahdeen culammadu jawaabta waa laba waji a looga jawaabaya aljawaab waa min jihatayn wa min wajhayn wejiga koowaad waxaa ku jawaabay ibnu hishaam ibnu hishaam fii sharxihi calaa qasiidati banat sucaad oo wuxuu yidhi almawaddatu watanwiilu shay-aani laa shay-un waaxid almawaddatu watanwiilu shay-aani laa shay-un waaxid wuxuu yidhi mawaddada iyo tanwiilka atanwiil oo wasli xiriirin loola jeedo ama asalkeedu luqadu ay tahay siismo shay-aani waa laba shay buu yidhi laa shay-un waaxidun hal shay maa walaa yamtanicu mumtanicna ma ahan buu yidhi an an tawuddahu inay jeclaato biqalbihaa qalbigeeda inay ka jeclaato waa suur yacni wax diidaya ma laha walaa yamtanicu mumtanic ma ahan oo wax mamnuuca ma aha an tawuddahu inay jeclaato sucaad inay jeclaato asiga biqalbihaa qalbigeeda inay ka jeclaato wa tamnacuhu ayna u diiddo min nawaalihaa cadaageeda iyo siismadeedana ay u diiddo waxaa laga yaabaa qalbiga inay ka jeceshahay isla markaasna aysan xiriir badan aysan la samaynin ama wasligoodu ama xiriirkooda uusan hagaagsanayn sooma dhacdo ayadoo jecel haddana inay xiriirka jarto waa suuragal wayna dhacdaa asbaabahay u dhacayso waxaa ka mid a hadda inay ayada buura isa saarayso iska dhigayso ninaan ninka naagaan ninka jeclayn laakiin haddana ay jeceshahay way isqarinaysaa say isku macnayso oo waxay leeda anigu kuma jecli laakiin fi lxaqiiqa way jeceshaha idan maxabadii waxaa suuragala ayadoon wasli jirin mawadadii waxaa suuragala ayadoon xiriiri jirin wuxuu rajaynaayo iyo wuxuu anfinayana isku mid miyay noqonayaan markaa isku mid maaha wuxuu sugay iyo wuxuu anfinaya marka kala labay noqonay wuxuu rajeeyey waa almawadda wuxuu anfinaya uu leeyahay wamaa ikhaalu ladaynaa minkii tanwiilu waa cataa oo macnihiisu yahay alwaslu iyo xiriirin wejigaas marka waa wejiga koowaad ee looga jawaabay ishkaalka laga keenay beydka wejiga labaad waxaa waay an yakuuna nafyu xusuuli tanwiil an yakuuna nafyu xusuuli tanwiil min xayثu bucduhaa wa nusuuxu ardihaa min xay bucduhaa fogaanshaheeda wa nusuuxu ardihaa wejiga labaad waxaa waaye inuuna ahaado nafyi xusuuli tanwiil anfida uu anfiyey inay xasishay tanwiil oo bimacnaa cadaagii wasliga xiriirintii ah anfida uu anfinaya inay tahay min xay bucduha ayada fogaanshaheeda inay fog tahay wa nusuuxa ardihaa iyo dhulkeedoo dheer dartii macnaha markuu leeyahy wamaa ikhaalu ladaynaa minki tanwiilu macnaheedu waxa waaye ma rajaynaya inuu xaggaaga xiriir ka ahaado sababtoo ah dhulkaagiibaa dheeraaday oo adigaa fogaaday markaa tacaarud miyaa jeeye iska hor imaad maya jacaylkii qalbiga waa jiraa laakiin xiriirkii caa'iqa dhex yimid oo caa'iqaasi waxaa waaye bucdulmasaafa masaafadii oo fogaatay maadaama hore uu usoo yidhi ama uu soo sheegay inay guurtayay fogaatay wamaa sucaadu hadaata albayni id raxalat nusqooyinka id raxaluu id raxaluu markii la haha qoyskeedaa guuray macnaha iyaduna ay la socoto wuxuu sheegay beydkaas uu ku soo sheegay inay guureen meeshay degeenna waa masaafo fogo waa soo wadaa soo sifaynaya meel dhow inaysan ahayn gaadiid walbana aan lagu gaari karine gaadiid sifaad lahu sifaadkiisa tilmaamaayo meeshaasi uu ku gaarsiinayo marka waxaa lagu jamciyey labada qaybood oo lagu kulmiyey in la yidhaahdo wuxuu ka hadlayaa ama xiriirka uu anfinayo wuxuu u anfinayaa ma aha inay necab tahay ee waa bucdulmasaafa masaafadoo fog iyo dhulkay degtoo dheer rajada uu rajaynayo mawadadaiyo jacaylkana hadda taasi waa ama ha la kala fogaado ama ha laysku dhowaadee waa mid warba mar walba dhici karta laakiin xiriirku waa yaraanaya haddii masaafadu kala fogtahay xiriirkaa yaraanaya amsad sucaadu biardin laa yuballiquhaa ila alcitaaqu najiibaatu lmaraasiilu amsad sucaadu biardin laa yuballiquhaa amsad waxay ictimaashaa inay bimacnaa saara noqoto waxaa kaloo muxtamala inay noqoto dakhalat fii waqti almasaa waxay gashay waqtigii gelinkii dambe amsad sucaadu ay asbaxat sucaadu ama saarat sucaadu sucaad waxay ahaatee biardin dhul laa yuballiquhaa uusan gaarsiinayn ila alcitaaqu najiibaatu almaraasiilu sucaad waxay ahaata buu yidhi biardin dhul ama waxaa leedahay amsad ay dakhalad waxay sucaad gashay fil masaa'i gelinkii dambe biardin dhul dhexdi macnaha iyadoo dhulkaa ku sugan ayaa gelinkii dambe u galay oo laa yuballiquhaa uusan gaarsiinayn ila alcitaaqu alcitaaq waa jamcu catiiq alcitaaq waa jamcu catiiq wa hiya alkiraam alusuul min alibil wa hiya alkiraam alusuul min alibili kaannahaa cutiqat min alcuyuubi kaannahaa cutiqat min alcuyuubi alcitaaq waa jamcu catiiq wa hiya alkiraamu اlusuul waa geela asalkiisu wanaagsan yahay oo min alibili ka mida kaannahaa waxaad moodaa markii catiiq la leeyahay magaca catiiqa waxaa loogu magacaabay kaannahaa cutiqad waxaad moodaa in laga xoreeyay min alcuyuubi ceebo catiiq waxaa loo leeyahay oo looguna jamcinayo citaaq waxaa laga keenay cidqi oo xorayn ah maxaa laga xoraynayaa min alcuyuubi waxaad moodaa in ceebe laga xoreeyo waa geelaan ceeba lahayn macnaa carabtu wax walba asalkoodu inay wanaagsan yihiinay jecel yihiin hadday insaan yihiin iyo hadday xayawaan yihiin intaba insaanka waxaa lagu sifeeyaa soo maaha inuu noqdo kariimul asli asalkiisu inuu wanaagsan yahay dadku kasoo farcamay ay dad wanaagsan yihiin geela iyo fardahana sidaasoo kale ayagana ku sheegaan oo waxay leeyihin wax walbao asalkoodu wanaagsan yihiin wanaagaa laga rajeeyaa laakiin wixii asalkoodu liito liidnaana laga rajeynaya geeli daciifa asalkiisu daciif yahay uu taag daran yahay asagana waxaa laga rajeeyaa bay leeyihin taagdarradaas iyo dacfigaas midka asalkiisu orod badan yahay waxaa laga rajeeyaa inuu asagana orod badan yahay marka wax walba waxay jecel yihiin asalka inay u fiiriyaan ay yidhaahdaan asalkiisaa wanaagsan sida ayaga aabbayaasha iskugu faanaan ayay xoolahana aabbayaashay ka soo jeedaan ku ammaanaan macnaa asalka meeshay ka soo jeedaanay ku ammaanaan marka wuxuu leeyahay arlada ay ku sugan tahay sucaad ma gaarsiinaayo oo lagu gaari maayo ila alcitaaq ilaa geela kuwiisa asalkoodu wanaagsan yahay mooyaane annajiibaatu jamcu najiiba najiibaat waa jamcu najiiba waxaa kaloo riwaayad kale ah annajiyaat bitashdiid ilyaa annajiyaat in la yidhaahdo ila alcitaaqu annajiyaat almaraasiilu annajiyaat النجيبات waa جمع نجيiبة مaعnaheedu waa maحay waa lsku khiلaaف مaعnaheedu waa laisku khiلaaفay cuلamaء لغة waa isku khiلaaفeen قاar waxay yidhahdeen waa كريiمة الأصل النجيiبة waa كريiمة الأصل waa mid aصلkeedu wanaagsan yahay haddii marka النجيiبaaت جaمعa la yidhaahdo waa geel aصلkiisu wanaagsan yahay maxay la macno noqonaysaa tii hore la macno noqonaysaa markaana ta'kiiday noqone markaa waa min baabi ta'kiid waxaa kaloo lagu fasiray annajiibaat mufradkeedu uu yahay najiiba waxay yidhahdeen annajiibatu alqawiyatu alkhafiifatu asariica alqawiya waa geela adag alkhafiifa ee fudud assariica ee orodka badan xoogay leedahay way xoog badan tahay laakiin xoog badnaanshahaasi macnihiisu ma ahan inay socodkeedu liitoy buuran tahay oo maaragtay culus tahay ma aha bal waa khafiifa ayadoo xoog leh ayay haddana fudud tahay oo orod badan tahay xooggaasi muxuu ka anfacayaa wuxuu ka anfacayaa in safarka dheer ay u sabarto laakiin haddaysan xoogaa lahayn aysan qawiya ay ahayn oo cagsiga ay tahay tahay daciifa meel fog gaari mayso haba orod badnaato laakiin tabardaraa reebaysa wuxuu rabaa marka wax alla wixii tabardaro keenaya inuu meesha ka saaro oo wuxuu leeyahay geelaani waa mid xoog badan marka hore wuxuu ku sheegay in asalkoodu wanaagsan yahay geela lagu gaari kara meeshaas wuxuu kaloo ku sheegay annajiibaat oo bimacnaa inay yihiin kuwa xoog badan isla markaasna fudud orod badan macnaha labaad waa ee lagu fasiray annajiiba oo jamceedu najiibaad yahay macnaha saddexaad waxaa waaye annafiisatu alfaadila fii nawciha annafiisatu alfaadilatu fii nawciha annafiisatu alfaadilatu fii nawcihaa annafiisa waa midda qaaliga alfaadilatu ee keyrkeed ka fadliga badanna ka wanaagsan fii nawcihaa nooceeda nooceedu faadile taa waa midda la fadilo wixii ku noocoo dhan ayadaa ugu sarraysa najiibana sidaa waa lagu fasiray oo markaa waxay noqonaysaa ila alcitaaqu annajiibaat ilaa geela asuushoodu wanaagsan yahay annajiibaatu ee qaaliga ah ee ka sarreeya noocooda kuwaas u mooyaane si kale laguma gaari karo meeqa macno waaye annajiibaad lagu fasiray saddexaa lagu fasiray in lagu fasiro inay yihiin kiraamu lusuul inay yihiin macnaha labaad kuwa xoog badan alkhafiifaat alsariicaat a waa fudfudud yihiin waana orod badan yihiin in lagu fasiro macnaha saddexaad waaye inay yihiin kuwo qaali ah oo ka sarreeya fii nawcihaa noocooda ka sarreeya saddexda midkii lagu macneeyaba waxay daliil u tahay ama ay tusinaysaa geelaasi inuusan geel sahlan ahayn oo geel aad u fiican oo orod badan uu yahay xoog badan meeshii loogu talagalayna iyo masaafadaas fogna goyn kara almaraasiilu wuxuu kaloo ku sufeeyey almaraasiil almaraasiil waa jamcu mirsaal jamcu mirsaal mufradku waa mirsaal almaraasiilna macnaheedu waxa waaye assariicaat oo annajiibaat ayay isku macno noqonayaan ama isku dhowaanayaan markii lagu fasiro annajiibaat alqawiyatu alkhafiifatu asariica marka saa lagu macneeyo waa isku dhowaanayaan almaraasiil waa jamcu mirsaal waana assariicaat waxayna yidhahdaan carabtu naaqatun rasla haadihi naaqatun rasla hashaani waa hal raslatun rasla macnaha waxay ka wadaan sariica waa hal orod badan marka halkaasaa laga keenay naaqatun rasla bimacnaa waa naaqatun sariica marka wuxuu leeyahay amsad sucaadu biardin sucaad waxay ahaatay dhul laa yuballiquhaa uusan gaarin ila alcitaaqu alcitaaq yay sifo u yihiin limawsuufin maxduuf ay ila alibil alcitaaq saas wa waxay sifo u yihiin mawsuuf maxduufa ilaa geela alcitaaqu annajiibaatu almaraasiil oo sifaadkaas leh geel usuul wanaagsan xoog badan qaali ah orod badan geelaas mooye wax kale lagu gaari maayo dhulka ay sucaad ku sugantaha wax kaloo ku gaarsiinaya ma jiraan waxay yidhahdeen culummadu muxuu u sheegi waaye fardaha ilan fardaha iyo geela waxay yidhahdeen fardaha orod badan mana sheegin hadda farda muusan sheegin geelii unbuu orod ku sifeeyo noocyo geela ka mid u sheegay waxay yidhahdeen farduhu laa shaka inay geela ka orod badan yihiin laakiin markii la aadaya masaafo fog sabarka geelu leeyahay fardaha uma laha masaafo dheer oo aad u fog markii loo safraayo waxay yidhahdeen geela laguma gaaro sabarka masaafada fog lagu gaarayo hab orodkiisu ha koobnaado yuusan fardahoo kale ahaanin laakiin waxay yidhahdeen muddo fara badan iyo zaman fara badan ayaa la gaadiidsanayaa meel fog iyo masaafo fogna oo ku gaarsiinayaa geela farduhu laakiin waxay yidhahdeen waa orod badan yihiin ha yeeshee masaafo dher ku gaarsiin maayaan waxaa laga yaabaa in meel dhex kugula go-aan asigana muxuu rabaa inuu tilmaamo inay sucaad aad u fogaatay inuu sheeguu raba oo meel dhow aysan joogin dhulkeeduna uu yaha dhul dheer wuxuu rabaa marka inuu noo suuradeeyo meesha sucaad ay degtay say u fogta wuxuu leeay meel gaadiid walba lagu gaaro ma aha dameer warkii daa fardihii xataa wuxuu leeyahay sabar uma leh ay ku gaaraan geela laftirkiisu asaa qaybo ahe noocyo khaasoo geela ka mid a ayaa ku gaarsiin kara dhulkaas sucaad ay ku sugantaa marka wuxuu leeyahy aaday iiga fogaatay fogaanshahaasna waa midda keentay inaanan rajo badan ka muujin in xiriirkeedu uu soo noqdo maxaa yeele dhulkiima fogna waa degtay awalna haddama akhlaaq fiicneen oo ayadoo been lagu yaqiinay iska dabawareeg hadday haddana fogaansho ku darsatay waa musiibo kale wamaa yuballiquhaa ilaa cudaafiratun fiiha cala alayni irqaalun wa tabghiilu wamaa yuballiquhaa arladaas ma gaarsiinayo ilaa cudaafiratun ilaa cudaafira alcudaafira waa annaaqatu salbatu alcadiima annaaqa assulba yacni waa adag alcadiima ee weyn wamaa yuballiquhaa ay wamaa yuballiqu alard allatii amsad biha sucaad yacni dhulka sucaad ay ku sugnaatay ma gaarsiinaayo ilaa cudaafira ilaa hal weyn oo adag mooyaan fiiha fiiha maa idiin wada qoran nusakda qaar waxaa ku jirta lahaa fiiha bimacnaa waxaa ku jira waay hashaasi waxaa ku sugan lahaana waxay leedahay waa isku macno dhow yihiin waxaa ku sugan oo ay leedahay cala alayni alayn waa attacab waa daalka altacabu walicyaa alicyaa iyo atacab waa isku macno altacab waalicyaa ayaa waxaa la yidhahdaa alayn fiiha ama lahaa waxay leedahay hashaasi cala alayni ay cala atacabi daalka dushii waxay ku leedahay irqaalun socod degdega wa tabghiilun iyo tabghiil alirqaal socodka xoolaha ama geela socodkiisu carabtu maraatibu u kala leeyahay haba isku khilaafaan culimmadu si u kala horeeyaan maraatibtaasi qaar waxay yidhahdeen alcanaqa ugu horeeya socodka la yidhaha alcanaq waxay yidhahdeen waa asracu almashi waa midka ugu degdega badan waay waxay yidhahdeen waxaa ku xiga alayn ayaa ku xiga yani waxaan ku xiga alirqaal aynku waa daale alirqaal ayaa ku xiga waxaa ku sii xiga bay yidhahdeen altabghiil tabghiilkuna waa nooc socodka ka mid a socdayda geela nooc ka mida w hayra daalikana waa la sheegay oo saan sheegna tartiibta iyo si ay u kala horeeyaan way isku khilaafsan yihiin culammadu iyo sida carabtu ay u kala hormariyaan irqaal iyo tabghiil irqaal waxaa nidhi waa socod sariica waa socod degdega waa asayr asariic waa socodka degdega ayaa waxaa la yihahdaa alirqaal wاtabghiilu duuna alirqaal tabghiilkuna wuxuu ka hooseeyaa irqaalku ka hooseeya isagana waa nooc socodka ka mid a laakiin irqaalka ka hooseeya wuxuu leeyahay arlada ay sucaad ku sugan tahay laguma gaaro oo ku gaarsiin maayo ilaa cudaafiratun ilaa hal weyn oo adag oo fiiha ama lahaa iskale cala alayni daalka dushii irqaalun wa tabghiilu wuxuu leeyahy hashaan hadday daasho socodkeedu irqaal waayo markay daalantaha waaye hadda markay ordaysa markay nashaadka haysa maaha hadday markay daalan tahay socodkeedu uu yahay irqaalun wa tabghiil macnaheedu waxa waaye markay nashaad leedahana xaggee waayo orodkeedu waa heerka ugu sarreeya waa hal madaasho ah waayo marka markay daalan tahayba socodkeenu sidaan yahay xaaladday tacabka iyo daalka dareemayso waxa weeye socodkeedu irqaalun wa tabghiilu lahaa waxay leedahay cala alayni ay cala tacabi dusha yani daalka dushii waxay leedahay irqaalun markay ayadu daalanta socodkeedu waxa waaye leedahay irqaalun socodka degdega ah wa tabghiilun iyo irqaalka midka ka hooseeya marka waa sifo uu ku sifaynayo inay orod badan tahay hashaasi oo si degdega oo orod badan lagu gaarayo dhulkii sucaad markaa u fiirsato sifaadka uu ku sifeeye hashaan waana badan yihiin sifaad badan uu ku sheegi doonaa wuxuu meesha ka saaray inaysan sabar u lahayn dhulkaa fog inay gaarto waana wuxuu fardaha uga tegay soo maa iyo geela qaybo ka mida markuu leeyahay waa weyn tahay wayna adag tahay adeegaas iyo weyninkaasi waxay faa'iideynayaan quwo iyo xoogay faa'iideynayaan haddii marka ay adag tahay xoog badan tahay waxaa laga yaabaa ayadoo adag oo xoog badan inaysan socod badnayn sooma socodka wuxuu yidhi iska daa inaysan socod badnayne markay daalan tahay ayaa socodkeedu wuxuu yahay irqaal iyo tabqiil uu yahay oo heerarka socodka geela kuwa ugu sarreeyay ku jiraan waa markay daalan tahay wuu yidhi haddaysan daalinayna socodkeedu waa caraq iyo wixii kas wixii la mid a oo waa socodkeedu waa heerka ugu sarreeya ayay ordaysaa orodkeedu marka sifaadkaas wuxuu ku sifeeyey hasha noocaasa inay tahay hal madaasho ah orod badan wax ka sokeeyo neefkaas aan ahayn oo lagu gaari karo meeshay sucaa degtay ma laha waa dhul aad iyo aada u fog min kulli nadaaxati difraa idaa caraqat curdatuhaa taamisu alaclaami majhuulu min kulli nadaaxa hashii buu ka hadlayaa cudaafiradii buu sheegayaa ya min kulli nadaaxa miyuu leeyahay ya abilkha buu sheegayaa dhammaantii waa kha miya min kulli nadaaha nadaaha bimacnaa waa kahratu saylaan yacni waa mid dhididkeedu aada u da-aya w min kulli nadaakhatin min kulli nadaakhati difraa addifraa waa annuqra annuqra allatii khalfa uduni الnaaqa waa meel yaroo godan oo dhegta yani hasha dhegteeda gadaasheed meel yaroo godaho ku taalla w hashuna waa leedaha awrkuna waa leeyahay waan waxayna yidhaahdeen waa meesha ugu horraysee neefka uu ka dhididaayo geelu markuu dhididaayo meesha ugu horraysee dhididkiisa uu ka imaanayo waa meesha dhegta gadaasheedaa bay yidhahdeen nuqro yar iyo meel yaroo godaho ku taalla w oo dhegta gadaasheeda ah halkaasi meesha ugu horreeyo dhididku ka imaanaya w marka wuxuu leeyahy hashaani waxay ka soo jeedaa min kulli nadaakhati difra mid walba oo ay dhidido meeshaa dhegta gadaasheeda ay aada dhididkeedu uga socdo idaa caraqad markay dhidido curdatuhaa curdadeeda iyo hadafkeeduna waxaa wa taamisu laclaami mid aclaamtiisu ay tiran yihiin aclaamtu waa calaamadaha mid calaamadihiisu ay tiran yihiin ayaa hamigeedu yahay majhuulu oo laga jaahil yahay curdatuhaa aلtibrizi raximah اllah wuxuu ka mid yahay min shuraaxi hadihi اlqasiida laba macnuu sheegay curdatuhaa laba macno ayuu ku fasiray ama uu ku sheegay macnaha koowaad waxay yidhaahdeen waa min qowli اlcarab baciirun curdaة lisafari carabtu saasay yihahdaan baciirun curdaة lisafar baciirun waa rati ama awr curdatun ay qawiyun adag lisafari safarka u adag bimacnaa waa baciir ama rati safarka u adag oo ka bixi kara safarada macnaha koowaad waa marka muxuu noqonaya alcurda bimacnaa curdatuhaa ay quwatuhaa waa awooddeeda macnaha labaad waa annahu min alcaarid alcurda waa min alcaarid aladii yacridu lishayi fayamnacuh alladii yacridu lishay fayamnacuhu caaridka waa midka u soo banbaxaya shayga ee shayga ka mancinaya waa midka shayga hor istaagaya oo ka mancinaya laba macno soo maa curdadu bimacnaa mancin waa wax soo dariya ee shayga ka hor istaagaya wuxuu yidhi ibnu hishaam raximah اllah walaa masaaqa liwaaxidi min almacnayeyn masaaq iyo meel la mariyoy ku bannaan tahay ma jirta buu yidhi liwaaxidin mid ka mida minal macnayeyni labada macno labada macno mid walboo ka mid a meeshaani majaalkuma lahan mana u bannaana yacni kelimaddan curdatuhaa labada macnoe lasoo sheegay midna laguma fasiri karo wa innamaa hiya haahunaa waxa waaye buu yidhi halkaan curdadu halkaan waxa waaye bimacna alhimma waa himmada wa curdatuhaa ay himmatuhaa curdadeedu waa himadeeda curdatuhaa waa himmatuha waxaana ka mid a qowlkii xasaan radia allaahu canh qasiidadii xasaan ee uu ku ammaanaya nebiga sala allahu calayh wasalam iyo saxaabada wuxuu yidhaahday wa qaala allahu qad acdadtu jundan min alansaari curdatuha alliqaa'u wa qaala allaahu qad acdadtu jundan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi qad acdadtu waxaan diyaariyey jundan ciidan oo min al ansaari ansaar ka mid a curdatuhaa jundigaasi curdatuhaa maxaa lagu fasirayaa ay himmatuhaa himmada ay ciidankaasu leeyihiin alliqaa'u waa la kulan inay cadowga la kulmaan oo cadowga alla ay la dagaalamaana himadoodu tahay marka curdadu waa bimacna alhima oo beydka xasaan iyo beydkan midda ku jirta ayaa isku macno ah marka waxaan leenahay curdatuhaa hashaasi himadeedu waxa weeye taamisu laclaami mid aclaamteedu ay tirtiran yihiin waddo astaamihii iyo calaamadihii lagu garan lahaa ay baaba'san yihiin majhuulun laga jaahil yahay ayaa himadeedu tahay inay marto waxay idhaha culimmadu markii la safraayo dhul bahgooyaana lagu safrayo dhul bahgooyo ah markii lagu safrayo waxaa dhici karta qofka mararka qaar waddadii uu ku socday ee uu ku gaari lahaa meeshuu doonaayey inuu garo waayo asbaabaha keenaya inuu garo waayo waxaa ka mid ah in astaamihii calaamadihii lagu garan jiray waddadaasi ay baaba'aan geelu marka carabta waxay ugu jecel yihiin neefka yaqaana dhulka kale yaqaana xooluhu dhulka waa kala garanayaan dhulka uu yaqaanaa bimacnaa wax badana uu maray wax badana lagu gaadsiido meeshaa maray oo ku tegay dhulkaasi qofkii markuu dhulka gara waayo meel bahgooyaana uu joogo khatar wuxuu ugu jiraa inuu halaagsamo hadduu meesha ku socdo uu gara waayo geela noocaan oo kale ah wuxuu ka badbaadinayaa ama sabab ugu noqonaya qofkaas inuu halaagsamo hasha ayadaa waddadii iska qaadaysa waddadiian wax calaamadaa lahayn ayay ku toosaysaase waxay geynaysaa meeshuu doonaayo maxaa yeeley geelii baa kala yaqaana dhulka asaga gara waaye laakiin hashiisaa taqaana wuxuu ku sifaynayaa marka hashaan inay tahay mid dhidid badan hamigeeduna uu yahay dhul aan wax calaamada lahayn inay qofka gaarsiiso marka wuxuu leeyahy masaafada ay sucaad ku sugantaha waa fogdiya waa dhul bahgooyaa waxa lagu gaari karo waa hal sifaadka noocaana leh xoogga iyo orodka iyo dhulyaqaanna ah hasha dhulyaqaan waay dhulkay kala taqaanaa waddooyinka loo maray taqaanaa meeshay sucaad ku sugan tahay hadduu gara waayo xataa ayadaa gaarsiinaysa hal noocaasa inay ku gaarsiisa mooyaane si kaloo lagu gaari karo haba yaraatee ma jirtuu leeya ardu sucaad ataamis alaclaam waxaa la yidhahdaa aariiqu daaris waa waddada tirtirmatay waa waddada tirtirmatay alladii muxiyat aahaaruh waddadaasoo muxiyat aahaaruhu aahaartiisaa tirtiray wax aahaara ma leh raadadkii iyo astaamihii lagu garan lahaa oo dhan waa baaba'san yihiin fii hada albeyt hasha wuxuu ku sifeeyey laba sifo beytkan dambe hashi wuxuu ku sifeeyey laba sifo min kulli nadaakhati difra idaa caraqat curdatuhaa taamis alaclaami majhuulu laba sifo waa sifada koowaad uu ku sifeeyey waa karat اlcaraq inay dhidid badan tahay oo min difratihaa ay ka dhididayso waana meesha marka ugu horreeya geela uu ka dhididayo sababtu waa maxay uu ugu sifaynayaa dhididkaasi dhididkaas muxuu macnaahu hasha u leeyahay dhanka ammaantu ay uga noqonayso waa maxay waxay yidhahdeen culummadu waalcaraqu laa yakuunu ilaa maca ishtidaadi sayr caraqu iyo dhididku ma ahaado ilaa maca ishtidaadi sayr ilaa socodku inuu daran yahay mooyaane markay saa u dhididaysa dhididkaa faraha badan waa socodkeedoo daran waayo macnaa waa orod badantaa waa marka waxaa dhididkaa faraha badan uga qulqulayaa orodkeeda badan oo waa hal orod badan marka dhankaas waa ammaan sifada labaaduu ku sifeeyana waxa waaye almacrifatu biariiq inay waddadii taqaan ama almacrifatu biuruqaat aaamisa fi laclaam almacrifa biuruqaati altaamisati alaclaam inay taqaano waddooyinka tirtirmay oo calaamadahoodu ay tirtirmeen oo wax aafaara aan lahayn iyo dhulka bahgooyada inay la marayso waxayna yidhahdeen culamadu wasfigan wasfi shariifa waa oo ka mida min awsaafi libil sifadaha geela lagu sifeeyo kuwooda ugu wanaagsan wasfigaanaa ka mid a in geelaasi uu yahay mid waddooyinka yaqaana dhulka bahgooyada markaad ku sugan tahana sabab kugu noqon kara inaad badbaado oo waddadii ay kaa lunto markay waddada kaa lunto dhul bahgooyaa ku sugan tahay asaa sabab kugu noqonaya badbaadada geelaasaa wuxuu kula qaadayaa waddadii saxda ahayd oo ku tegi lahayd meeshii aad doonaysad uga badbaadi lahayd inaad ku halaagsanto dhulka bahgooyada marka haddii gaadiidkaagu sabab u yahay inaad badbaado gaadiid ammaanan waayo hadduu sabab u noqonayo inuu mahaali kaa badbaadiyo marka hashaasna sifaadkaasuu ku sheegay haddaysan sifaadkaas lahayn ardu sucaad ma gaari kartid wax kaloo ku gaarsiin kara oo lagu gaari kara lama arko sidaasuu wuxuu ku sifeeyey hashii sucaad ay yani lagu gaari lahaa dhulkeeda weli hasha sifaadkeeda wax badanaa ka dhiman oo ab- abyaad fara badan ayuu hasha ku sifaynayaa insha allah intaasaan maanta ku kaaftoomaynaa meeqo beydaan maraynaa shalay iyo maanta abyaadta guud ahaan meeqo waa shan iyo toban beyd ah waay wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina maxamed insha allah ala saaxibki